بسم الله الرحمن الرحيم
kasabaan kasabaan baan nabad taakinahayo sukuudu edeb yeeshayo salxunaana lahayney kasabaan kasabaan baan gobollada waqooyiga soomaaliya waa mid ka mid ah deegaanada baalka dahabiga ah ka galay taariikhda jihaadka ee geeska afrika iyo halganka ka dhanka ah gaalada gumaystayaasha ah kasabaan kasabaan baan safarkaygu xidhnaayo suuqyadii bullaxaariyo saaxil baanan gelaynine
inta uusan gobolkan baylah u noqon gumaysiga xabashida iyo damaca dowladaha reer galbeedka wuxuu kun sano oo xidhiira ahaa ilays ay ku diirsadaan muslimiinta bariga afrika iyo dhufayska adag ee ay ku hor burburaan duulaanada saliibiyiinta Kasabaan kasabaan baan waxay gobolladan saldhig u ahaayeen saldanadihii islaamka ee awfaad iyo cadal waxayna sidoo kale ahaayeen xaruntii ciidamada daraawiishta ee lagu boqnogooyey gumaystaha ingiriiska bilowgii qarnigii labaatanaad
masidiinta buluuqo sadarkii cilmigii iyo suuraddii albuqraa sumcisaybaa umashae
inkastoo ay gaaladu isku dayeen inay aasaan kaalinta gobonnimada leh ee qabaa'ilka waqooyiga soomaaliya ku lahaayeen sooyaalka jihaadiga haddana allah fadligii taariikhdan ku suntan halganka joogtada ah ayaa noqotay mid aanan la inkiri karin oo mar weliba ku kaydsan maanka iyo murtida ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah masidiintan huluubaho sajacuu aan baqayninba sifihii eebben dagaalka daaradii xidhataye sayid maxamed wuxuu ahaa reer nugaaleed raggii waagi horeeto la shaqaynaya waxay u badnaayeen qodalka reer abtigiisa ee la yidhahdo reer khayr caligeriga ah suldaan nuur axmed ammaan oo habar yoonis ah oo nin boqora ahaa ayuu ugu tegey baa layidhi meel ood weyna ka sokaysa ninkaas ayaa darajeeyey xoolo siiyey dhaqaaleeyey markii dambena ee, wuu ka tegey oo wuxuu tegey meel la yidhaahdo qoryo weyn oo wadaamo goyn u dhow halkaa ayuu xarun ka dhigtay qolo walbana waa lahaayeen ee, shiikhaal baa ku jirtay oo reerow xasan baa ku jiray oo dhulbahantaa ku jiray oo ogaadeen baa ku jira rag badan oo adiga cilmigaasi isu geeyey ayay ahaayeen waxaa ka mid ahaa raggii sheekh axmed fiqi oo abgaal ahaa nuur xaashi nin la ohan jiray oo warsangeli ahaa cabshir dhoore oo aada maqashoon sintihiin oo maaragtay maxamed cumar axmed oo raggii dariiqada ka talin jiray ahaa xaaji suudi shabeele ibraahim boqol maara ibraahim xoorane maaragtay muxuu ahaayey eh, caamir cagoole eh, raggii maaragtay muxuu ahaayey maqa- eh, maqaawiirta ahaa eh, cab- cabdi warsane oo isaguna maaragtay hadda waa waa dhexdaasa ku dhintay magaalada ceerigaabo cabdi nuur xidig eh, raggaa lama tirin karo Eh, waxaa ka mid ah jaamac seed ninka la yidhaahdo maaragtay muxuu ahaayey amase reer seed oo dhan waxaa ka mid ah maxamuud xoosh waxaa ka mid ahaa oo cabdille waxaa ka mid ahaa maaragtay muxuu ahaayey bismi illaahi raxmaani raxiim raggii haddaan xusuusno ya xaaji maxamed cawl ayaa ka mid ahaa xaaji maxamed cawl- ya, cismaan boos ayaa ka mid ahaa raggii raggii maqaawirta ee dagaalka waagii dambeeta oo waday laakiin gabayada markii la akriyo ninkii doonaya raggaa inuu barto gabayadu ka helin karaayo gabagay ku jiraan Eh, waa in gabaga xaggiisa loo noqdaa baho sajacuu aan baqayninba sifihii eebben dagaalka daaradii xidhataye geesiyaasha mujaahidiinta ah ee gobolkan ugu saamaynta badnaa taariikhda bariga afrikana kule safaxaadka dhalaalaya waxaa ka mid ah sheekh bashiir sheekh yuusuf sheekh xasan allah ha u naxariistee masidiintan huluubaho sajacuu aan baqayninba sifihii eebben dagaalka daaradii xidhataye
sheekh bashiir sheekh yuusuf wuxuu sannadkii kun saddex boqol laba iyo labaatankii hijiriga ku dhashay xarunta ay daraawiishtu ku lahaayeen magaalada taleex ee gobolka sool wuxuuna ka dhashay qoys culimo ah oo ku caanbaxay cilmi iyo cibaado faafinta diinta islaamka iyo jihaadka ka dhanka ah gumaystaha gaalada sadarkii cilmigii iyo suuraddii albuqraa sumcisaybaa umashae
waxbarashadiisii diimeed wuxuu ku soo qaatay tuulada beer ee hoos tagta magaalada burco halkaas oo uu ku xifdiyey qur'aanka kariimka axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo culuumta kale ee islaamka kadib markii uu dhammaystay waxbarashadiisii wuxuu sheekh bashiir aasaasay xer iyo xalqooyin lagu barto culumta islaamka wuxuuna miyi iyo magaalaba ka bilaabay dacwo iyo baraarujin diimeed oo uu ummaddiisa ugu baaqayo inay qabsadaan xarigga allah hal meelna uga soo wada jeestaan gumaystaha ingiriiska ee dalka qabsaday saxay uma xumaynino sarmasiigta u diidayo sawdkala daba jooge balankaana sifeeyo
in yarow taariikha oo halkaa ayaan ku daraynaa waxaa jirtay sheekh bashiir waxaan la kulmay laba iyo siddeetankii mise saddex iyo siddeetankii sayid maxamed cabdilla xasan inankiisii oo ahaa sayid cabdikariim oo arsooba aanu ku kulanay wuxuu yihi markaan dalka kusoo noqonay kolkuu ingiriiskuna qabtay ee dalaagu soo jaabtay caadan baana la geeyey oo nooga masaafray deedna kolkaan dalka kusoo noqonay waxay ahayd buu yidhi toddoba iyo labaatankii iyaan soo noqon uu yidhi dalowgii waxaan berberaan ka soo dirna hargeysa aan nabnu yidhi markaasi reer hargeysa aada noo soo dhoweeyo xoolaana loo qalo xoolaana la siiyo deedna burcaan tagnu yidhi burcaan markaanu nimidnay haddana dadkii reer burcana soo dhoweeyeen oo geel bay noo qaleen oo xoolihii noo huriyeen oo lacag bay noo siiyeen marka cabdikariim baa igu yidhi burcaanna ku koranay sheekh sheekh bashiir wuxuu yidhi sheekh bashiir cabdikariim oo dalaawisha inagaa ka noqo dee jihaadkuna waa waajibi nasaaranaya waxaan ku gabanayna maahe aynu bilowno ayuu yidhi markaan wuxuu yidhi waa taalayna daba socde reebish gaalo soomaalida umaadna ka dhigte dee innagana soomaalida unbaa ina layne sheekho miyaan karayna deedna annaga ingiriis baana musaafiriyo carro ogaadeen baana la keenu isna waa kii jihaadka bilaabay bu kasaba kasabaan baan su'aashii rabbiga iyo suubarow nebigii iyo suuraddii albuqraa saacaygiina hayay abaabulkiisa ka dhanka ah gaalada soo duulayaasha ah ayaa sababay in dhowr jeer xabsiga loo taxaabo balse sheekhu marnaba kama tanaasulin mabda'iisa gumaysadiidka ah kuwii diinta siraaya sala allahu calayhi sunnihiisa khilaafay saldara laga jeexeeyey
sidaba looga bartay munaafiqiinta xilli weliba oo ay joogaan waxaa halganka sheekh bashiir sheekh yuusuf ee ka dhanka ahaa gumaystihii ingiriiska ka soo horjeestay culimo kusheeg kuwaas oo isku dayay inay sheekha ku qanciyaan inuu hubka dhigo bundukha iyo baynaadda beddelkoodana uu burdaha iyo bisinka ku gaabsado taas oo uu sheekh bashiir kaga jawaabay oraahdiisii caanka baxday ee ahayd bisinka xoog ha lagu daro
su'aashii rabbiga iyo suubarow nebigii iyo suuraddii albuqraa saacaygiina hayay waxaannu markaa ku tilmaamnaa weliba si gaara sheekh bashiir manhajkiisa oo ahaa manhaj saafiya oo ku toosnaa manhajkii ahlusunna waljamaaca iyo caqiidada saxa ee waxaana laga dheehan karaa arrinkaa suugaanta yar ee laga hayo wax ka mid a ee wuxuu lahaa sheekh bashiir maka waxaan u tegey dembiga inaan muluq ku sii yaaye ragna maqadindoon buu ahaa maan la waasideeyey madaadka iyo xadradu waa waxaan meher ka noolayne jihaad baa ka mudan loo maraa laba masaafoode waa inaan munaafiqa sidii maxamed laayaaye allahuma salli sala baark caleyh waa inaan muqunshaa kufriga meelu joogaba eh
isagoo garab ka helaya qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka ah adeegsanayana xeeladaha dagaalka ee loo yaqaano ku dhufoo ka dhaqaaq wuxuu sheekh bashiir sheekh yuusuf gumaystaha ingiriiska dhexal siiyey jab iyo halaag kadib markii uu weeraro joogto ah ku ekeeyey xarumihii gumaystaha ee magaalada burco iyo deegaanada ku xidhan wuxuu sidoo kale ku guulaystay inuu magaalada ceerigaabo ka abaabulo jabhad iyo jihaad shacbi ah oo la isaga caabinayo gumaystaha ingiriiska
looma kala harin dagaalkii lagula jiray gumaysigii gaalada jihaadkaasoo lagu doonayay in diinta lagu badbaadiyo dalkana looga xoreeyo gaaladii horarka ku ahayd ummaddeenna muslimka ah waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahaddiis ahayd inay ummaddu laheeday hoggaan mujaahidiin ah taariikhdana baad dahab ah ka galay waxaa ka mid ahaa haliyadaas sheekh bashiir yuusuf ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariistee oo ka soo jeeday gobollada waqooyi wuxuu ahaa haliyey geesi ah fardafuul ah dagaallo qaraarna ku ekeeyey gaaladii ingiriiska ahayd ee gumaysiga daran ku haysay gobolladaas
weeraro isdabajoog ah oo uu khasaare lixaad leh ku gaarsiiyey gumaystaha ingiriiska kadib waxay gaalada reer galbeedka ugu dambayntii go'aansadeen inay weerar ballaaran ku qaadaan sheekh bashiir iyo ciidankiisa dagaal geesinimo iyo nafur leh kadib wuxuu sheekh bashiir ku shahiiday deegaanka buurdhaab ee gobolka togdheer sanadku markuu ahaa kun saddex boqol lix iyo lixdankii hijiriga waxaan allaah weydiisanaynaa inuu shahaadadiisa ka aqbalo uu helna uga dhigo ambiyada sidiiqiinta saalixiinta iyo shuhadada waxasunaa ulaa'ika rafiiqa sanqaroorkiyo saadiyo sawriciisa wanaagiyo saladiisa wujuuhdu mashiiqsaa hidabaaye
waxa weeyaan kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo afartan wakhtigaasi waxaa gabaygu uu ku soo baxay ninkii la odhan jiray iyadoo xaaje aadan uu xarakadan ku jiro waxaa jiray xarakadan ragga kula jira waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray sheekh bashiir sheekh bashiir markaa wuxuu ingiriiska u samaystay jabhad yar oo xoogaa dabeetana dagaal yar buu ku qaaday markay carabi ka badatay sheekh bashiirna xarunta daraawiishta ku dhashay sa la yaqaano waa sidaas
dabeetana waxa uu sameeyey dagaalkii markuu sameeyey ayaa adugu dagaalkii lagu dilay gabaygani ayuu xaaji ku tiriyey gabaygu waa maqaadic ilaa afar qaybood buu u qaybsamaa qaybta koowaad waxa weeyaan ninkan la dilay iyo heerka uu taagnaa iyo ninkan sharaftiisa uu laba erey ku ammaanay oo aan ammaan dambana u baahnayn ta labaadna waxa weeyaan sida rag kale oo gobonimada u dagaalamay aan laba cali isu weydiinin oo la dilay uun laba takhabasay ama la xiray ama la masaafuriyey ta saddexaadna waxa weeyaan gobonnimo doonkii adduunyada waktigaa ka socday oo uu warbixin fiican ka siinayo soomaalida isagoo canaan badan ugu daraya ta afraadna waxa weeyaan gabaygabayda gabayga oo uu soomaalida leeyahay haddii sida reer nebi aadan ugu dagaalamayaan xorriyaddooda aydan ugu dagaalamin oo usoo dhacsanin waxaydu noqon doontaan halka kudaafada lagu soo daadiyo
inkastoo geeridii sheekh bashiir maanta laga joogo ku dhowaad siddeetan sano haddana halgankii uu bayraqa u siday marna ma baaliyoobin taa cagsigeedna dhiiggiisii ayaa noqday ilayska ay ka dhimbil qaataan dhallinyaro badan oo gumaysidiid ah kuwaas oo maanta dhabbihiisii ku taagan si ay dhexalkiisa u waariyaan dhambaalkiisa u fidiyaan una soo nooleeyaan jihaadkii nafurkii iyo halgankii ay noloshiisa ku astaysnayd
تجمعوا حول اللواء وارفعوها عالية سنبذل النفس ونرخص الدماء الغالية دماء
kuwan waa dufcad ka mida ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab oo dhowaan ka qalin jebiyey xerada tababarada ee sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ka mid ah mucaaskaraadka ka furan wilaayaadka islaamiga ee lagu diyaariyo mujaahidiinta u soo nafiiray jidka allaah iyo jihaadka lagula jiro gumaystaha ku soo dulay waddanka
أيضله المجد التليد بالرقاد والمنى ما المجد إلا بالنضال بالجهاد والعنا فكن أخي جلدا كي تبلغ المجدا فكن أخي جلدا كي تبلغ المجدا جحفل الضلال مستمسكوا بهدي ذي الجلال وواصل السحوف والقتال جحافل الإيمان للنزال ربوا ودكوا جحفل الضلال مستمسكوا بهدي ذي الجلال وواصل السحوف والقتال جحافل الإيمان جحافل جحافل الإيمان جحافل الإيمان جحافل الإيمان راياتنا علت على الطغاة في رفعها السموم للمعالي وانتفض الرجال من جديد يسترجع الحقوق بالنصال راياتنا علت على الطغاة في رفعها السموم للمعالي وانتفض الرجال من جديد يسترجع الحقوق بالنصال جحافل الإيمان جحافل الإيمان جحافل الإيمان جحافل الإيمان الأبغاد في حمانا واستأسد القرود والبغال ستنجلي الأيام ثم نأتي بالثأر نمحق الموى الليالي مها بغى الأبغاد في حمانا واستأسد القرود والبغال ستنجلي الأيام ثم نأتي بالثأر نمحق الموى الليالي جحافل الإيمان جحافل
أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنلقى القمم قمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنلقى القمم قمم أرونا الثبات أرونا الصمود أرونا مهاراتكم يا حسود أرونا الثبات أرونا الصمود أرونا مهاراتكم يا أسود أرونا مهاراتكم يا أسود أعدوا أعدوا وشدوا الهمم أعدوا أعدوا لنرقى القمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم أعدوا أعدوا لنرقى القمم خيول الوغى الصافنات الجياد تنادي هلم الجهاد الجهاد خيول الوغى الصافنات الجياد تنادي هلم الجهاد الجهاد تنادي هلم الجهاد الجهاد أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم إلى النصر هبوا وخوضوا المحال أعيدوا لنا مجدنا يا رجال إلى النصر هبوا وخوضوا المحال أعيدوا لنا مجدنا يا رجال أعيدوا لنا مجدنا يا رجال أعدوا وشدوا الهمم أعدوا أعدوا لنرقى القمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أماما أماما أسود الشرى بكم رايتي سوف تعلو الذرى أماما أماما أسود الشرى بكم رايتي سوف تعلو الذرى بكم رايتي سوف تعلو الذرى أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم. أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم يقول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم إلهي بaan u mahadinaynaa subxaana wa tacaalaa nagu galadaystay nicmadiisa diineed midda adduunyana noo raaciyey oo noo dhammaystiray oo maanta naga dhigay dad mu'miniina oo muslimiina naga dhigay baan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaalaa maantana waafajiyey inaan u diyaargarowno oo isku diyaarino cadowgiisa inaan la xisaabtanno oo aan la jihaatanno oo diintiisa aan kor u qaadno inaan isku diyaarino allahna waafajiye baan ugu mahadaynayna subxaanahu watacaala ummadda islaamkana waxaan ugu baaqahaya wixii ilaahay ugu jeclaa inay ku dhaqaaqaan gaalada noocyadeeda kala duwan inay ka beri noqdaan ee la dagaalamaan oo iska dhiciyaan ilaahay wuxuu jecel yahay ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiili safa kaannahum bunyaanu marsuus dariiqasi inay istaagaan oo dad walaalo ahoo midaysan oo diintooda haysto oo cadowgooda garanaya iska dhicinaya inay wada noqdaan taasaan ugu baaqaynaa biidn illaahi tacaala
يا سلاحي أنت مصباح الظلام أنت للمظلوم عود وخزام أنت نار تحرق العادي ضرام للعدا سيف ونصل لا يضام يا سلاحي أنت مصباح الظلام أنت للمظلوم عود وخزام أنت نار تحرق العادي ضرام للعدا سيف ونصل أولا الله سبحانه وتعالى ayaanu mahadinaynaa allaha runtii nicamtiisa faraha badan noogu nicmeeyey nicmat اliimaani wاlislaami wاljihaadi fii sabiilih haaniyan allah subxaanaه wa tacaala wuxuu noogu nicmeeyey waafajinta runtii icdaadka kan ilaahay subxaanaه wa tacaalana soo waafajiyey aan ugu diyaargaroobayno allah subxaanah wa tacaala siduu noo sheegay turhibuuna bihi caduwallaahi wa caduwakum wa aakhariina min duunihim in aan ku argagixinno in badanoo badan cadowga ilaahay subxaanah wa tacaala ka mid ah runtii waxaan leenahay ikhwaanii fillaah waa diyaargarow qof kastoo muslim looga baahan yahay qof kastoo muslim ah ayaa looga baahan yahay diyaargarowga kan ma aha anigu ganacsataan ahay ma aha anigu brofesoraan ahay ma aha anigu jaamiciyaan ahay ma anigu maaragtay waxaan ahay maarata xoolo dhaqataan ahay beeraley baan ahay ma jirto qof kastoo muslima ikhwaani fillaah oo salaaddii ilaahay subxaanah wa tacaala ku waajibay tukanaya sakadii ilaahay subxaanah wa tacaala ku waajibi bixinaya maanta waxaa waajib ku ah in uu icidaadkan qayb ka noqdo in uu jihaadkan qayb ka noqdo maanta waxaan ognahay ikhwaani fillaah maanta waxa dagaalamaya waa laba kooxood wey allah baana noo sheegay subxaanah wa tacaala allah wuxuu leeyahay aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili اllaahi wاladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili اطaaquuti faqaatiluu wliyaaa الshayطaani ina kayda shayطaani kaana daciifan aniga runtii ilaahay subxaanah wa tacaala mahadiisa qorigan waa markii igu horayso weeyaan oon gacanta ku qabto oo mucaskarka dhexdiisa oo aan markaa furfuro oon xerxero weliba qaabka loogu dagaalamayo wax weliba aan ku bartay waa markii igu horaysay weeyaan allaahu akbar allaahu akbar marka kan keliya ma ahanee qoryo kalena oo ka waaweynna waan barannay allahan ugu mahadinaa subxaana wa tacaala marka ikhwaani waxaan leeyahay qof kastoo maanta doonaya muslimiinta inuu xurnimo ku noolaado raganimo ku noolaado sharaf ku noolaado ikhwaani fi jihaadkaasoo haleeldhado jihaadkan ha yimaado wallaahi jihaadku waa sharaf wey jihaadku waa cizi wey jihaadku waa dadnimo wey ikhwaani fillah halkan ha soo gaaraanaan leenahay halkaanaa nolol ah halkaanaa wanaag ah halkaanaa cizigaana sharafteena ku sugan yahay allahu akbar allahu akbar
المستضام أن سوء العار يجلوه الحسام واحقن الأعداء بالسم الزؤام وازرع الأرض عبيرا وسلام أسمع الدنيا نداء المستضام أن سوء العار يجلوه الحسام فاكتبوا بالدم عزا للأنام واقطعوا بالسيف ذل الانهزام فاكتبوا بالدم عزا
جراح الأمة التكلا تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا جدنا أمجاد عصر وكل بالحديد لنا القيود أقيموا بالحمى حصنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا أيا أبناء جلدتنا أفيقوا من الشهوات يكفيكم رقودا نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون نعم laga haysii yoomayoodde qorigani waa r b g oo waa taqaanaa waa qorigaan imminka waxa weeyaan baryoolkii la shiishayay aan ka jaray ilaahay baa mahadleh rabbi baa igu aadiyey waxa weeye saasun baan insha allahu cadowgana ugaga shaqayn doona ilaahay waxaan ka baryayaa ilaa laga gaadho diyaarad inuu ilaahay ii fududeeyo ilaahay sidaasaan ka baryaya wax kasta oo gaal lagu dilay inuu ilaahay ii fududeeyo ayaan ka baryaya waayo shiishku waxa weeyaan ammaantii ambiyada irmuu bani ismaaciil fa inna abaakum kaana raamiyan abbihiin baa shiishiyahan ahay ilma nebi ismaaciilow liifa shiisha waxaynu isku ognahay yar iyo weyn sidii gaalada indhaha xabbadda loogaga soo saari lahaa in la barto waa mahadsantiin
يصرخ في ظلام الكون هيا أعد عدة الحق وقودا في ظلام الكون هيا أعد عدة الحق وقودا نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون
الكفاح وبه شدى أسر اللقاء فاستبشري يا أمة الإسلام نوم الصباح فاستبشري يا أمة الإسلام نوم الصباح واستبشري بالخير ياتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائرين واستبشري بالخير يأتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قامت وهبوا ثائرين بقتال أرباب الضلالة والطغاة الكافرين هبوا لتحكيم الشريعة فهي منهاج الصلاة هبوا أنوف شم الأنوف يتسابقون إلى الحتم فجحا بين الكفار تخشى مخشهم ولا تقوى فتح أنوف شم الأنوف يتسابقون إلى الحتم فجحافل الكفار تخشى بطشهم ولا أنوار جديد ويعود شرع الله بين الناس والحكم الرشيد واستبشري بخلافة الإسلام ترجع من جديد ويعود شرع الله بين الناس والحكم الرشيد annagu waxaanu nahay wiilal soomaaliyeed oo muslimiina oo u halgamaya inay diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda ay difaacdaan waxa la yaala waxaa kale ee magaca ay gaalada dagaalka aanu kula jirna ay noo bixisay waxaa beeninaya ragga halkan jooga iyo himiladooda iyo horena waanu sheegay haddana waan ku celinaya annagu waxaanu nahay waanu ku abtirsannaa axmed gurey waxaanu ku abtirsannaa sayid maxamed cabdalla xasan waxaanu ku abtirsannaa sheekh bashiir waxaanu ku abtirsannaa sheekh xasan barsan annaga ubadkii kuwaas ay ka tageen baanu annaguna aniga oo saryadan maanta halkan jooga matalaya ardayda halkan waxaanu ballan qaadaynaa biidnillaahi tacaala ama waanu guulaysanoo libinta waan gaadhi ama geeri sharaf laanu dhiman gocasho raggii dagaalku naga dhexeeya markaa waxaan rabaa inaan ku idhaahdo annaga jidka keliya ee noo furan waxa weeyaan inaannu isdifaacan oon idinka guulaysanno ama inaannu shahiidna labadaa jid oo keliyaa noo furan annagu jidka lama haysan
waad aragtaa raggaa i hareera taagan taasay soomaalidu ku mu- ku mahmaahdo sadar muuqdaa su'aal uma baahna jamiica almuslimiin fi anxaa'i alcaalam waxaan leeyahay damiin iyo ninkii lita iyo duxurka yeelkiiye dumbuqiyo ninkii sanadley dalabu meertaaye dabka booba weynoo jihaadaayena bidkeene
استبشري بخلافة الإسلام ترجع من جديد ويعود شرع الله بين الناس والحكم الرشيد
في طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر في طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر cadowga wuxuu ku jiraa xaaladihii u dambeeyey iyo rafadkii u dambeeyey waxaa loo baahan yahay marka inaan loo kala hadhin ee la israaciyo waxaad ogaataan maanta guud ahaan gaalada ilaahay subxaana wa tacaala inuu jabiyey oo jab uu ku socdo dhaqaal ahaan ayay u burbureen ciidan ahaan ayay u burbureen siyaasad ahaan ayay u fashilmeen ee qofka maanta ku riyoonaya in soomaaliya dowlad aan islaam ahayn ay ka taliso qofkaasi waa qof riyoonaya oon waayaha dunida la soconin wallaahi aladii laa ilaaha khayruh waxaa dhici doona muddo dhow oon dheerayn in waddanka cidhif ilaa cidhif sharciga alle lagaga taliyo soomaaliyana saldhig iyo gundhig ay u noqoto khilaafa raashida calaa minhaaji nubuwa jihaadkeenna wuu socon doonaa oo wuu socon doonaa ilaa aan ka gaadhayna hadafkii alle subxaana wa tacaala inoo dhigay oo ah xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah
طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر